أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo safar qarsoodiya ku gaaray dalka kenya haddaba muxuu salka ku hayaa safarada muddo bil gudaheeda saddex jeer uu ku tagay dalkaasi barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid ah xaalado macluul ah oo gaarsiisan heer dhimasho oo laga soo calaamadiyey mandiqada dagaaladu ka holcayaan ee dalka itoobiya wararkii ugu dambeeyey iyo tirada dhimashada la soo tabiyey ayaad faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa hogaamiyaha maamulka ashaacada la dirirka ah ee loogu yeero somalilan oo ka dhawaajiyey in goordhow ay fulin doonaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la galeen maamulka xabashida itoobiya qodobadeena kale waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo culimmada oo lagu soo gebagabeeyey degmada ceelcadde haddaba maxaa looga hadlay kulankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inshaa sidoo kale barnaamijkeenna waxaan ku soo gudbin doonaa miyay hirgashay dimuquraadiyadda laga soo minguuriye reer galbeedka ee la doonayo in laga dhaqangeliyo dalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey xaaladda filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb cabdulaahi iyo maahir maxamed ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daahfuri doonnaa xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa safar qarsoodi ah oo aan horey loo shaacin ku gaaray dalka kenya iyadoo muddo bil gudaheeda uu safarka noqonayo kii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago haddaba xubintaas iyo sidoo kale xaalado macluul oo gaarsiisan heer dhimasho oo laga soo tabiyey mandiqada dagaaladu ay ka holcayaan ee dalka itoobiya waxaa xubinta hadalhaynta warbaahinta ku eegaya walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka faysalow barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar culus oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin dhismaha warsamo indhool ee ku yaal wadada warshadaha ee dhanka degmada wardhiigley waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow ee shabeellada hoose faysalow haddii aan inahaasi kaga gudubno barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay mareegta balse waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo safar qarsoodiyaha ku tagay waddanka kenya xasan gurguurte oo ah madaxa xukuumadda muqdisho iyo wafdi kooban oo uu hogaaminayo ayaa safar aan horey loo sii qorsheyn ku aaday waddanka kenya safarka hogaamiyaha xukuumadda muqdisho oo noqonaya midkii saddexaad oo uu bil gudaheed ku tago dalka kenya ayaa la sheegay in uu salka ku hayo heshiisyo uu lasoo gali doono madaxweynaha kenya ilawareedyo ku sugan nairobi ayaa warbaahinta u sheegay in safarka xasan sheikh uu salka ku hayo heshiisyo dhanka ganacsiga iyo amniga ah oo uu la saxiixan doono william ruuto hogaamiyaha xukuumadda muqdisho ayaa kenya kula jiro heshiis ku aadan maandooriyaha khaadka oo maalin walba lagu soo fataho magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in gurguurta uu nairobi kulamo qarsoodi ah kula yeelan doono saraakiil caddaan ameerikaan ah kuwaasi oo gacanta ku haya shirkado dhanka amniga ka shaqeeya maamulka villa soomaaliya ayaa ka cabsi qabaa in marka ay ciidamada shisheeye ee atmis isaga baxaan soomaaliya ay ciidamada shabaabulmujaahidiin la wareegaan magaalooyin muhiim ah dowladda kenya ayaa ka mid ah dowladaha ay ciidamadeedu duulaanka saliibiga ah ku joogaan gudaha soomaaliya faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa soddon askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalka burkina faso weeraro hor leh oo cagmarin ah ay mujaahidiinta maalmihii lasoo dhaafay ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso kuwaasi oo dhaliyey khasaare naf iyo maalba leh weerarka koowaad oo ah kan ugu xoogan ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen saddex xero oo ay askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin gobolka kaaya ee gudaha dalkaasi weerarkan waxaa lagu dilay labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda wagaduugu waxayna mujaahidiintu soo furteen qori dhashiika ah shan qori oo b k m ah saddex qori oo r b g ah soddon iyo toddoba qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo sagaal mooto oo ay ka carareen askarta la weeraray laba maalin kadib weerarkaasi waxay mujaahidiintu cagta mariyeen saldhig kale oo ay askarta xukuumadda burkina faso ku leeyihiin mandiqadda tanwadoogo ee gudaha dalkaasi waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey waxay mujaahidiintu weerarkan ku dileen ugu yaraan toddoba ka tirsan askarta xukuumadda iyadoona ay soo furteen toddoba qori oo a k afartan iyo toddoba ah siddeed mooto iyo agabyo kale oo militari isla mandiqadan waxaa ka dhacay weeraro kale oo ay mujaahidiintu ku ekeeyeen fariisin ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda kaasi oo dhaliyey khasaare nafeed ugu yaraan laba askari ayaa lagu dilay weerarkan iyadoona laga furtay laba qori oo a k afartan iyo toddoba ah oo ay ku hubaysnaayeen iyo lix mooto oo xerada u tiilay weerar kale oo ka dhacay mandiqadda booka ay mujaahidiintu ku qaadeen xero ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda burkina faso waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari iyadoona laga furtay qori uu ku hubaysnaa inahaas ayaan kusoo koobaynaa warbixinta lagu daabacay mareegta redio alfurqaan faysalow markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday maqaal ka hadlaya dimuqraadiyadda reer galbeedka laga soo minguuriyey ee la doonayo in laga hirgeliyo waddanka waxaa maqaalkan qoray qoraal lagu magacaabo maxamed al maqdishi isagaoo maqaalkiisa kusoo hadal qaaday sida siyaasiyiinta murtadiinta ah u doonayaan inay hirgeliyaan gaalnimadaasi dhanka kale ayuu sheegayaa in maamulada islaamiga ah iyo maxaakiimta islaamiga ah ay yihiin waxaa hortaagan damacaasi awoodda jihaadiga ah ee dalkan ka hana qaadayna ay darteed ka suurtageli weysay dimuqraadiyadaasi gaalnimada ah n inahaasi ayaan kaga bixinaa warbixinta wakaaladda wararka ee shahaada faysalow markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa kow iyo toban etoobiyaan ah oo daryeel xumo caafimaad ugu dhintay eeg dagaal dagaalka culus ee u dhexeeya maleeshiyaadka axmaarada iyo kuwa tigreega ee ka socda mandiqada lagu muransan yahay ee haraaya ayaa dhaliyey xaalad adag oo dhanka nolosha ah waxaa magaalooyin ka tirsan mandiqadaasi laga soo sheegayaa xaalado dhimasho iyo kuwa bani aadannimo ah warbaahinta maxalliga ah ayaa maamulka gobolka ka soo xigatay in dagaalada u dhexeeya labadani maleeshiyo ay hakadgeliyeen adeegyada asaasiga u ah nolosha dadka tan iyo bishii lasoo dhaafay si gaar ahna waxay xaaladan u saameysay dadka ku dhaqan magaalada almaata iyo deegaanada ku xiran isku dhacyadu waxay sidoo kale keeneen inay kasii darto xaaladda bani aadannimo waxaana dadka deegaanadaas soo food saartay xaalado ay ka mid yihiin waxbarasho la-aan iyo in uu gabaabsi noqdo daryeelka caafimaadka haylow abera waa madaxa maamulka ee magaalada almaata waraysi uu siiyey idaacadda codka maraykanka ayuu ku sheegay in kow iyo toban xubnood ay u dhinteen daryeel xumo caafimaad oo aagan dagaal ka jirta cisbitaalka keliya ee ku yaal deegaankaasi ayaa la sheegay in muddo ku dhow bil uu howlgab yahay dhanka waxbarashada ayuu sidoo kale si weyn u saameeyey dagaalka t b l f iyo axmaarada u dhexeeya haylow oo sii hadlayey waxa uu sheegay in in ka badan afartan iyo laba kun oo arday ah oo wax ka dhigta boqol saddex iyo labaatan iskuul oo ku kala yaal almaata raaya bala iyo magaalada korem ay dagaalada ku qasbeen inay ka tagaan waxbarashadooda een colaadda u dhexaysa axmaarada iyo tigreega ee ka taagan mandiqadan lagu murunsan yahay ee raaya ayaa soo bilowday bartamaha bishii ina dhaaftay ee abriil waxayna xaaladdu kasii dartay markii maalmihii lasoo dhaafay ay iska hor imaadyo rabshado wata labada dhinac ku dhex mareen degmada almaata oo dhacda koonfurta gobolka tigrey isku dhacyadan hubaysan ayaa keenay barakaca dad aad u badan oo ka mid ah labada qowmiyadood kuwaasi oo lagu sheegay in ka badan konton kun oo rayid ah iyo mas-uuliyiin maamul waxayna mas-uuliyiinta axmaarada magangelyo u tageen magaalada deriska la ah almaata ee koobo oo ku taal gobolka amhara warbixinta mareegta calamada lagu daabacayna halkaas ayaan uga bixinaa aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn ka dhaliyey hadal uu jeediyey madaxa maamulka shaadala diriirka ah ee somalilan muuse biixi ayaa sheegay in uu dhowaan hirgalayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda itoobiya uu ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskaasi waa hirgelayaa dhowaan haddii alalaha isagoo dhammaaday waa arki doontaan waan hubaa muddada uu qaatay waxaa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culculus oo dhammi waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinaya cid waliba wakhti bay u baahan tahay iyo aqoon haddii aan la idhaahdo xaggeenna inta badan way ka dhantahay diyaargarowga farsamo iyo sharci dhanka kale ayuu murtadkan ku digtay madaxweynaha kooxda hirdada soomaaliya murtad gurguurte kaasi oo uu sheegay in isaga uu doonayo in laga iibsado badda soomaaliya balse waxa keliya ee uu ka xun yahay ay tahay in maamulka somalilan uu baddaasi bixiyo waxaase waxaa fashiliyey markii xasan sheekh uu gasiiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka turrog lahaa in uu ogol yahay etoobiya in dal ay karaysato bad soomaaliya laakiin waa aniga inay soo martaa idaacadoo dhan kasii daaya jaziira ka dhegeysta jaziira isagoo ka hadlaya waxa la yaab leh war ninku waa nafti hafar dalka uu xukumo ee uu ka siinayo badda ama ka kareynayo dowlad kasaabta dowladaha waa kay horta banaadir ma xukumo ama isweydiin leh xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna faysalow caawa halkaas ayaan uga bixinaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana wilaayada islaamiga ah ee gado kulan ballaaran oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo culimaa udiinka ku nool deegaanada wilaayadaasi ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada ceelcadde kulankan ayaa looga hadlayey arrimo dhowr ah oo qayb ay ka yihiin siraaca maanta socda ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka ka hortagga xaalufinta dhirta sidoo kale horumarinta dacwada iyo sidoo kale ka hortagga hay-adaha tansiiriga ah ee ku soo badanaya deegaanada cadowga uu ka heshto wilaayadaasi gado haddaba kulankan oo mashaa'ikh fara badan ay ka qayb galeen waxaan idiin soo gudbin doonaa cododka ah sheekh maxamed bishaar iyo sidoo kale sheekh cabdiwaaxid isxaaq mudey oo afka culimadii kulanka ka qayb galay ku hadlayey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آه، runtii aayaddaas waa aayad aada u qayan badan mujtamarkan waxaad moodaa inuu aayadda uu ku wareegahay maxaa yeele ummaddan ilaahay wuxuu u abuuray una sheegay rususha fariintay usoo gudbiyeen ummadaha in alla keligii un la caabudo lagana fogaado dawaaqiidda marka shirkan tashaawuriga ah oo u dhexeey beyn alculamaa walwalaaya wuxuu ku saabsanaa uun aayaddaas hareeraheeda unbuu ku saabsanaa maxaa yeele ummaddan wixii maslaxa u ah fi dunyaa waalaakhira iyo masiirkeeda unbuu ka hadlaya shirkaas waana shir runtii aad iyo aad u qaybo badan oo isugu yimaadeen dadkii ahlulxalli waalcaqdi waxaana runtii laga hadlay bunuud ama qodobo aad u tiro badan oo hadda halkan aanan ku soo koobi karin wax ka midna waa la tilmaamay waxaa ka mid marka qodobadaas way badnaayeen haddaan laba iyo saddex aan ka soo qaato waxaa la tilmaamay mukhaadaraadka in aad uu u soo batay bey-ada ama gobolka ama wilaayada mukhaadaraadkaasoo noocyadiisu runtii ay kala gedisan yihiin ayna kala halis badan yihiin waa lagu soo qaaday ee sida arrintaa looga hortegi lahaa maxaa yeele haddii la fiirsado ee waxaa hadda muuqda wax ka daran baa imaanaya marka arrintaas aad baa loo falanqeeyey daraaso fiicanna waa laga bixiyey warbixin iyo anwaacda mukhaadaraadka waa lagu faahfaahiyey iyo sidii looga hortegi lahaa laguna baabi'in lahaa iyo dhibaatooyinka uu leeyahay runtii qodobkaas aad baa loo dul istaagay qodobada kale oo runtii tashirka uu socdo lagu falanqeeyey waxaa ka mid hay-aadka tansiiriga in ayadana ay ku soo bateen gobolkii walaayada taasoo runtii tansiirintaa ay muuqato oo dadkii aad moodaa in laga bixinayo diintoodii iyo mabaadidoodii iyo caqiidadoodii toosneed in farahoodii laga bixinayo runtii tusaalooyin badanna waa la keenay hay-aadkana anwaacdoodii waa laga waramay iyo ujeedooyinkooda iyo dhaqaalaha ay bixinayaan oo kala gedisan iyo dadkaas ay u gacmahaatinayaan marka ayadana runtii aad baa loo falanqeeyey iyo qadiyaddaas sidii looga hortegi lahaa ummaddana loogu wacyigelin lahaa ilaa waxaa la ogyahay dadka muslimiinta iyo dee gaaladu cadaawad weyn baa ka dhexaysa marka marna isuma imaan karaan maxaa yeele cadowgaaga mar haddaad sacabada u horsato arrintaa khatar wu sacabada haddaad u horsato ilaa iimaanku waa ajaa fara badan ajaadaas waxaa ka mid nacayb inuu qalbigaaga uu ku jiro oo gaalada aad u hayso waa juz min al iimaan waxaa la ogyahay qofka hadduu dhaqaalo ku siiyo cadaawada meesha way ka bixi marka taana in ummadda looga digo oo waxyaalaha aynan ku kadsoomin oo muxuuaha ay meelaha ka bixinayaan oo nuxurka lahayn diintoodana looga iibsanayo dee ilaahay baaba noo sheegay waxay dhaqaalada u bixinayaan waa liyasuduu can sabiili illaahi wey ilahay baaba noo sheegay in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah marka saaxiibtinimo kale iyo naxariis iyo marna dhaqaalahan uma bixinayaan adiga mabda'aagii bay kaaga iibsanayaan allana wuxuu leey walaa tashtaruu biaayaati hamanan qaliila marka qodobkaa runtii aad baa loo falanqeeyey hay-aadka tansiiriga wayna ku soo bateen ayagoo noocyo badan wejiyo badan ayay dadka ku soo gelayaan marka iyadana qaabka looga hortegi laha waa laga hadlay waxaa kaloo runtii ka mid ahayd oo lagu soo qaaday siraaca maanta socda beyn alxaqi waalbaatil wuxuu u dhexeeyaa labadaa saf ama labadaa xisbi xisbullaahi iyo xisbu shaydaan marka waxyaalaha lasoo qaada waxaa ka mid qabaaisha soomaaliyeed runtii inay dowrkooda qaataan qabaaisha muslimiinta dowrkooda inay qaataan oo jihaadka hadday tahay naf hadday tahay maal hadday tahay carab arrintaa in lagu tarqiibiyo oo waxa weye ay qaataan ilaahayna subxaanahu watacaala cizi badan iyo sharaf badan buu ku siinayaa in ilaahay kor uu u qaado maantana qadiyaddaa way socotaa oo runtii tanaafus baa socda oo jihaadkii waa qabaaishii marka arrintaa in lasii tashdiic lagu sameeyo oo la dhiirogeliyo oo lagu tarqiibiyo iyadana waa lasoo qaaday sidoo kale in haddana looga digay qabaaishii hadday kuwa wanaagsan yihiin muxuuha kuwo kaloo de waxaa jira meelo kale u janjeera sida cadowga xaggiisa ama kuwa doorasho gelahayo de waxaan dimuqraadiya iyo diin gaalo u socdo bal ayagaa naftooda in looga digo oo waayahan dam arrimahaasa yimid oo in dadkii loo gacmahaatinayo lil doorashaa la gelayaa muxuu ahaa dastuur iyo dimuqraadiya in diinta gaalada loo xayeysiinahay arrimahan in dadka looga digo runtii de wax badan baa la falanqeeyay dee waa mu'tamar la dhihi karo saacado badan buu socday runtii waxaan leeyahay waa shir loo baahna oo haddii wakhtigiisana dhacay wax badan oo ummadda masiiri u ah anfici doonana waxa weye way ka soo baxeen oo miri dhalla marka aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan marka ugu faraxsannahay muctamarka meesha ka dhacay intaa ayaan ku soo koobayaa wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه، saake oo axad ah degmada ceelcadde baa waxaa ku kulmay kulan tashaawuri ah wixii culammada muslimiinta ee meesha joogay iyo wilaayada gobolka gedo waxaana ay ka wada hadlayeen masaa'il badan oo aad iyo aad loo niqaashay wakhti badan loo fadhiyey masaa'ilkaas iyada ah laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex qodob oo aad iyo aad loo niqaashay oo uu ka mid yahay sida dacwada iyo tacliinta gobolka loo horumarin lahaa meelna loo gaarsiin lahaa iyo caqabaadka ku horgudban oo hortaagan dacwadaas iyo tacliintaas ee khaarijiga ah ama daakhiliga ah baa si aad iyo aad iyo aad looga niqaashay arrinta labaad oo iyadana aad iyo aad looga niqaashay waxa weeyaan bey-ada ee nabadguurka ku socdo oo dhirtii jaritiinka la jaraya iyo xaalifinta la xaalifinayo iyo meelo aan beer noqonayno beer laga dhigayo dhirtaa la jarayo oo qaabka loo jarayo haddana qaab tijaari ah laga dhigto kenya ku socoto iyo qaabkii looga hortegi lahaa oo loo ilaalin lahaa iyo wixii ku heeran iyo ciddii lagala kaashan lahaa baa iyaduna maaragtay maxaan ku rahdaa mawaadiicda laga niqaashay oo maaragtay meesha lagaga hadlay ka mid ahaa awalan kulanku haddee kulan dad macni ah oo xaqiiqi ah ay isugu yimaadeen buu ahaa oo labadii jiha oo maanta ummad hadday rabto inay inqaadiso inqaadin lahayd ama badbaadin lahayd ay ku kulantay buu ahaa waa maamulkii ugu sarreeyey gobolka gedo iyo raggii culammada ahaa oo macniga ahaa oo joogay oo dhan oo aysan waxba ka maqnayn bay ahayd taasi marka waxay keenaysaa waxyaalihii lagaga hadlay meeshaas iyada ahna inay ahaadaan wax jiddi ah oo miradhal leh oo saamayn leh oo ummadduna anfaco tanfiidinteeda iyo fulinteeda wakhtigii loo helo ama ay meer marto iyadoo u baahan hadday jihaad badan iyo maarata maxaan ku raa wax badan u baahan waxaan aad iyo aad u rajaynayaa ummaddu waxay anfaco oo ay ku naallooto oo ay maarata ku farxdo inay noqdaan nataa'ijta ka soo baxaysa meesha iyada ah ama wixii dardaaran ah iyo wasiyaad aan leeyahay si guud ahaaneed waxaan macnaha maaragtay u soo jeedinayaa bulshada degan gobolka gedo iyo si guudba ummadda muslimiinta geeska afrikaba ku nool diintu waa dhaqan waana manhaj rabbaani ah oo ilaahay soo dejiyey in lagu dhaqo ummadda ummaddan in lagu dhaqo lagu maamulo lagu maamuuso baa ilaahay u soo dejiyey ilaahay markuu soo dejinayay rasuulkiisuu usoo dhiibay markii rasuulka loo soo dhiibay lama dhihin iskuulaad iyo jaamacaad iyo shahaadaad iyo maaragtay maxaan ku rahdaa darajaad ummaddan gaarsiin lama dhihin laakiin ummadda inuu risaaladan gaarsiiyo oo qalbigeeda iyo maaragtay maskaxdeeda waxa dhaqannada xun ah caqaa'idda xun ah ee maaragtay maxaan ku rahdaa fasaadka ah inuu kala dagaalamo oo ilaahay ku xiro oo ilaahay iyo maaragtay maxaan ku rahdaa aakhiro ku xiro ayaa nebiga fariinta loogu soo dhiibay waxa hadda ay matalayso xarakada oo ummadda u wadana waa intaas iyada ah waa risaalada ayada ah in la qaato oo lagu raaligeliyo ilaahay subxaanahu tacaala oo maaragtay maxaan ku raha loo arkaa sidaas iyada ah waa wasiyada guud oo aan dardaarmaya gaar ahaan mujtamaca gobolka degan waxaan leeyahay waxaa idinku furan dacwaad aad iyo aad u tiro badan labada dowladood ee kirishtaanka ah ee deriska nala ah oo xuduudda intaa leeg nala leh labadaba waxaa ka socda dacwo lid ku ah xag dhaqan iyo xag diineed iyo xag dhul iyo xag mujtamac intaba waxa weyaan lid ku ah waxa aan maaragtay haysanno iyo xumadda waxaan ugu yeerayno oo manhajka ilaahay subxaanahu wa tacaala ah marka waxaan leeyahay dhaqannada xun iyo waxyaalaha ka imaanaya labada dowladood oo maskaxiyanna mujtamaca saamaynta ugu yeeshay oo gaalnimada keeni karo akhlaaq xumada keeni karo inxiraafka maarata caqadiga keeni karo ikhtilaadka dhaqanada xunxun in la qaato ummadda ay keeni karto krishtamaynta keeni karo oo meelaha maarata maxaan ku rahdaa hadda ay laaji'iinta ka jiraan ka jiro ummadda waxaan ku baraarujinayaa inay ka baraarugto arrinta ayada ku xirniinka lagu xiray dowladda ridada ah oo aan maanta waxba haynin ee dalkeedii iyo diinteedii dadkeedii wada iibsatay inay maarata maxaan ku rahdaa waxba u haynin inay ogaadaan dareemaan ku baraarugaan ayna maarata maxaan ku rahdaa xag ilaahay subxaanahu watacaala ay maarata qaabilaan iyo dacwadaasi khayrka iyo wanaagga xarakada wadawuna u yeeraysa taana waa midda labaadan dardaarmaya waxaa kaloon dhallinyarada soomaaliyeed oo gaar ahaan da'yarta ah oo qaadatay dhaqanka xun anshaxa xun ee gaalada gelitaanka ay gelayaan dowladda ridada ah iyo ahdaafta ay ku dhimanayaan iyo dayacadda meel walba maarata maxaan ku raha ku haysata iyo gaalnimada loo horseedaya iyo maarata maxaan ku raha cidda ay ku duulayaan iyo duulaanka ku yihiin iyo waxa ay laynayaan oo maarata ka hor imaadayaan inay ayaduna ka fiirsadaan maxaa yeelay waxa ay la dagaalamayaan waa diintoodii waa hooyooyinkooda waa aabbayaashood waa walaalahoodii waa guryahoodii iyo deegaankoodii waxaay difaacayaanna waa dhaqan gaalo oo ku shaqaysanaya oon horumar u haynin ayagana waxba maarata maxaan ku dhaha u qabanaynin dadka ayaga marka waxaan leeyahay oo dhallinyarada oo maanta soo koraya oo marna xagga daraagis lagu laynayo marna xagga istishaadiyadii iyo maarata ilmaha maarata qaraxyada xarakada iyo dagaalada maarata maxaan ku dhaha ku lecanaya xagna maarata maxaan ku rahdaa dhaqankoodii laga bedelayo inay arrintaa ayada ka baraarugaan waxaana ugu yeerayaa inay ka soo noqdaan albaabada u furan ilaahay uga toobad keenaan nuqabadii baa u qaylinaysa culimmadii baa u qaylinaysa xarakada lafteeda u qaylinaysa gaalnimadaas iyo dhaqanxumadaas inay kasoo noqdaanna iyadana waan dardaarmayaa oo sidaasaan ugu dardaarmayaa hooyooyinka wiilashaa dhalay ee maarata maxaan ku raha u haysto inay iyagu u shaqaynayaan ama ay wax ugu maqan yihiin ama ay maarata maxaan ku raha wax u tarayaan ama dowlad ay u noqonayaan ha kuwaansa qaateena dhimashada iyo qaabdarrada iyo wiilashooda dayacaadda maalin walba isbitaallada meel walba maarata yaallo sida xunay u dhimanayaan hooyooyinka waxaan leeyahay caruurtiinna kicishada nimankaa riddada ah ee maarata maxaan ku rahdaa aruurinaya ee sida xun u laynaya ayaan ayadana ku khatimaya wajazaakum allahu khayr ugu dambaynna waxaad dhegaysan doontaan kelimadda waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أولا إلهي ومهدسك سبحانه وتعالى إلهي نوسو رجلي kulanka kan ee mu'tamarka ah ee ka wada tashanayeen ama ay ka arrinsanayeen culammadu xambaartay dhaxalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam culummadaas ayaan waxaan u doorannay annagoo ah walaayada gobolka gado inaannu tashaawur la yeelanno ka wada hadlayno sidii ummaddan badbaadada diineed iyo maslaxadeeda guud looga tasho lahaa ilaahay subxaanahu watacaala fadligiina wuxuu noo suurogeliyey tashaawurkii inuu noogu dhammaado si aad iyo aad u wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala asagaa nagu hanuuniyey dariiqa xaqa ina tusayo allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaa'u bacd mu'tamarka wuxuu ku saabsanaayey sidii kor looga qaadi lahaa dacwiga diineed oo waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa loo gaarsiin lahaa wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala culummada baray oo diina iyo in ammaanada la guto ummaddana la gaarsiiyo ayuu kulanka ku saabsanaa qodobo dhowr ah ayaa mu'tamarka looga hadlay culummadu waa dad xikmadeed ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu waafujiyey arrimo fara badan oo haddaannu dhaqan gelinno ummadda wax badan ka bedeli doona insha allahu tacaala intii tabarteennana waan bedeli doonaa intuu ilaahay subxaanahu watacaala naga karsiiyo culammadu iyo qiyaadadu waa hoggaanka ummadeed mana kala maarmaano oo waxa weeyaan waa dad iskabayo sidaas awgeed ayaan marna loo kala maarmin waxaannu leenahay culummadannada xabiibkeenna weeye waannu jecelnahay waxaan in badan aan boorinaynaa insha allahu tacaalaa in ay dhacda sidaanoo kale ayadoo aaraada iyo talooyinka la badinayo ayadoo khayrka liisududaarmayo ayadoo ummaddii waxaa weeye wixii qalloocda la toosinayo ayadoo waxaa weeye khayrka liisududaarmayo inay soo laalaabato arrinkaanoo kale aad baanu jecelnahay culummadu waxaannu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala amhaalkiina wanaagsan haynoo badiyo waxaan in badan bulshada ugu degaynaa waxaa soo ifbaxay ee haddaba aannu arkaynaa ah dimuqraadiyadda wadanka maanta lagu faafiyey ee ay rabaan gaaladu inay ummadda waxaa weyaan diintooda ka fasaadiyaan inaana ku hakatoomin arrinka ka aan ka digtoonaano aan ka duruqna goobaha cadowgaas ummadda ay ku fasaadinayaan hadday tahay iqhtisaadi iyo hadday tahay cod wax walba oo nimanka kaalmaati unoo hor inay ka fogaadaan duulaanka iyo ujeedka gaaladu wuu iska cadyahay ummadda waxaanu leenahay xaqa waa cadyahay baadilkana wuu cadyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay liyahlaka man halaka can bayana wa yaxya man xaya can bayana yacni dariiqa sidaas uu cadaaday dariiqaas cad oo maanta waxaa weeyaan cadowgu hormuud u yahay intaas ayada ha laga fool wejigsanaado ummaddana taxdiir ha ka qaadato waxaanu leenahay arrinka waa arrin adag waana soo laablaabtay culummadana way ka hadleen maantana waxaad moodaa arrinta sidii hore gaalnimo oo waxaa weeyaan gaalnimadii hore ka bedelan tii hore waa la dareemi jiray laakiin midda tan hadda waa mid qarsoon waayo oo laguu qarinayo dhaqaalaa laguu soo gelin waxaa weeyaan codkaa laguu soo gelin iska ilaali gaalnimadaas aan ka digtoonaano ilaahi subxaana wa tacaalana aan ka baqno subxaana wa tacaala ummadda waxaanu leenahay annaga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu addoonsaday inaanu digno ummadannada aan ugu digno wax kasta oo xumaana wax walba oo wanaagan intii tabarteen insha allahu tacala horseedaan kuma noqonno waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka baqno diinta ilaahi subxaana wa tacaala garab aan siino waxaan la soo abaabulayo xumaanina ha laga fogaado xaqana garab ha la siiyo intaas ayaa lagu cisoobayaa haadaa wabilaahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin waxaa soo jeedinaya walaalkeen suhayb cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali en markaan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee dhulka filistiin si gaar ah magaalada khaza en duqaymaha diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay geysanayaan ayaa ah weli kuwa socda halka dhanka kale muqaawamadu iyaguna ay qaadeen weeraro allah fadligii khasaare lixaadle lagu gaadhsiiyey in cadowga yuhuudda enfesalow duqaymaha yuhuuddu waxay is haystaan laga soo bilaabo waqooyiga qidaaca bartamaha ilaa laga gaaro koonfurtiisa si gaar ah deegaanada khan yunis iyo rafax en saacadihii lasoo dhaafay duqaymaha goobaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka annusayraad mukhayamka jabaaliya en magaalada khan yunis iyo sidoo kale qaybo ka mid ah rafax sida warbaahinadu ay tebinayaan ilaa shan filistiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqaymo diyaaradaha dagaalka yuhuudda ay ka geysteen mukhayamka annusayraad ee dhaca bartamaha qidaaca khaza in sidoo kale laba iyo labaatan filistiiniyiin ah ayaa isla maanta ku shahiiday duqaymo diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen goob u dhow cisbitalka kamaal cudwaan ee ku yaala mukhayamka jabaaliya ee dhaca waqooyiga qidaaca khaza in sidoo kale afar shuhada ah ayaa ku shahiiday duqaymo diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen deegaanka khusaaca ee dhaca bariga magaalada khan yunis sidoo kale mandiqadda rafax ayaa iyadana ka mid ah goobaha duqaymaha martigeliyey afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in yuhuuddu ay geysteen ilaa sagaal xasuuq wadareed ayna ku shahiideen siddeetan iyo saddex ruux sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo shan ruux in tirada guud ee shuhadada faysalow waxay hadda maraysaa soddon iyo shan kun oo ruux halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo ilaa toddobaatan iyo sagaal kun khasaarahan ayaana ah tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegey ee laba kun saddex iyo labaatan xasuuqyada ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka yuhuudda markii aan ka soo tagno dhanka kale muqaawamada filistiin iyagana waxa ay muujinayaan wacdaro oo saacadihii lasoo dhaafay dagaallo lagu riiqmay ayaa waxa ay ka dhaceen koonfurta bartamaha iyo waqooyiga magaalada khaza faysalow allah fadligii howlgal maanta muqaawamada filistiiniyiinta ay ka fuliyeen bariga magaalada rafax waxa ay ku dileen ilaa shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada xilliga askarta yuhuudda ah la beegsanayey waxa ay gabbaad ka dhigteen guri ku yaala mandiqada rafax sidoo kale maanta howlgalladii dhacay waxaa ka mid ahaa in muqaawamadu ay beegsadeen mid ka mid a diyaaradaha dagaalka yuhuudda si gaar ah diyaaradaha helokobteriska nuuca loo yaqaano abaaj waxaana lagu beegsaday saaruuqa nuuca loo yaqaano sam faysal oo afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin xilli uu hadlayay saacadihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in tobankii maalin ee lasoo dhaafay ay beegsadeen in ka badan boqol gaari oo ay lahaayeen ciidanka sahaynada gawaaridaas oo isugu jiray taangiyo kuwa ciidanka daabula iyo sidoo kale in cagafa cagafyo abu cubayda ayaa sheegay in muqaawamadu allah fadligii ee u diyaargarowday howlgalla lagu dhiig bixiyo ciidanka yuhuudda oo qaata wakhti dheer ayna diyaar u yihiin in ay dagaalka sii wadaan وقد تمكن مجاهدونا خلال عشرة أيام من استهداف مئة آلية عسكرية صهيونية مختلفة بين دبابات وناقلات وجرافات في كافة محاور القتال وها هو العدو في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير ويجابه مجاهدونا في محاور المواجهه العدو بقوه الله بزخم كبير بمختلف ما لديهم من الاسلحه الاسلحه المضاده للدروع وللافراد وبتفجير المباني المفخخه وفتحات الانفاق وحقول الالغام بجنود العدو وبتنفيذ عمليات القنص الدقيقه والكمائن المركبه والاشتباكات من مسافه صفر واسقاط القذائف من المسيرات على تحشدات الياته وجنوده وقصف تجمعاته بالهاون والصواريخ قصيره المدى وتوجيه رشقات صاروخيه لمغتصباته ومواقعه مما وثقنا جزءا منه وقمنا بالاعلان عنه وعرضه تباعا على مدار الايام الماضيه فيصل maanta maamulka yuhuudda waxay u ahayd maalin kale oo murugo leh oo hal goob oo keliya ayay waxa ay ku waayeen ilaa shan iyo toban askari dabayaaqadii toddobaadkii aannu soo dhaafna ayay ahayd markii sidoo kale mandiqada jabaaliya ee waqooyiga qidaaca kaza lagu dilay ilaa laba iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada ciidanka yuhuudda ayaa duulana rogaal celis ah waxay ku qaadeen xaafadaha xayu zaytuun iyo sidoo kale jabaaliya halkaas oo ay muqaawamadu ugu dhigayaan yuhuudda duruuslama ilaabaan ah iyadoo maalin kasta yuhuudduna ay u barooranayaan tobaneeye askar ah oo ku quurbaxaya bacaadka khaza xubintii aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiine halkaas ayaan caawa ku hakinaynaa
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع
dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balanna inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى